war degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu xilkii ka qaaday saddex wasiir isla markaana magacaabay saddex wasiir oo cusub ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa saddex wasiir xilalkii ka qaaday isla markaana saddex wasiir oo cusub uu u magacaabay xilalkaas banaanaaday ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kale ah mudane yuusuf garaad cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah marwe qadre axmed ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha iyo mudane cabdi faarax saciid juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa wareegto uu soo saaray oo ku magacaabay saddex wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka banaanaaday ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad farqadiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka boqolaad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirka ganacsiga warshadaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta wuxuu magacaabay qodob koowaad mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afar bisha koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban sidoo kale mudane cabdi maxamed sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afarta janaayo laba kun iyo siddeed iyo toban sidoo kale danjire axmed ciise cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afar bisha koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si deg deg ah ula wareegaan xilalkooda qodobka saddexaad magacaabidani waxay dhaqangelaysaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo uu saxiixay waxaana lagu soo saaraya faafinta rasmiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaas ayay ku eg tahay warkii deg deg ahaa ee ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa mahadsantiin